bismi illaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadica dalsane muqdisho kusoo dhowaada warka subax qodobada aan saaka idii haynana waxaan ka mid tahay milatariga maraykanka oo sheegay inay soomaaliya ka fuliyeen duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab wasiiro ka tirsan maamulka puntland oo xalay magaalada qardho kulan kula qaatay maamulka degmada qardho ee xarunta gobolka kalkaar madaxweynaha dowladeegaanka soomaalida mustafa cagjar oo ka hadlay isrisaaseyntii lagu dilay xildhibaanad ka mid ah ee dowladeegaanka soomaalida etoobiya dadka ku nool degmada balanbaleh ee gobolka galgaduud oo dalbaday in soolaro loo saaro ceelbiyood halkaasi ku yaala ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo xalay cashe sharaf isagootin ah hoygiisa ugu sameeyey safiirka dalka qatar ee soomaaliya wararka dibadda warkeena subaxaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah booliska nigeriya oo baadikoobaya aabbe falnaxdin leh ku sameeyey wiil uu dhalay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan waa subax arbacada taariikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada laba kun labay labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaana u diyaargarooba iyagii oo dhammaystiran aynu ku bilaabnay milatariga maraykanka ayaa sheegay in soomaaliya ay ka fuliyeen duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab milatariga maraykanka ayaa sheegay in soomaaliya ay ka fuliyeen duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyada oo la kaashanayo dowladda federaalk soomaaliya daliska maraykanka ee africom wuxuu fuliyey duqeyn ka dhan ah ee dagaalamayaasha al-shabaab oo weeraray ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliya meel u dhow degmada buulo burday oo qiyaastii laba boqol sideed iyo toban kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada muqdisho oktoobar saddex iyo labaatan ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay africom bayaanka ayaa intaasi ku daray in qiimeynta hordhaca ah ay muujinayso in duqeynta lagu dilay laba ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana aysan jirin wax khasaare ah oo kasoo gaaray dadka shacabka ah daliska africom wuxuu qaadayaa tallaabooyin waaweyn si looga hortago waxyeelada rayidka ilaalinta rayidka waa qayb muhiim ah oo ka mid ah howlgallada daliska uu sare ugu qaadayo afrika xasilooni oo ooman ah ayaa lagu yiri ee bayaanka ka soo baxay ee daliska maraykanka gobolka hiiraan ayaa waxaa ka socda dagaallo xoogan oo ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo shacabka hubeysan ee la magac baxay maxamed musley kuwaasi oo la dagaalamaya dagaalamayaasha al-shabaab oo maalmihii ugu dambeeyey iyagu halkaasi ka waday weeraro dhinaca kalena haddii aynu eegno wasiiro ka tirsan maamulka puntland ayaa xalay magaalada qardho ee ee xarunta gobolka karkaar kulan kula qaatay ee qeybaha kala duwan ee bulshada iyo kan gobolka karkaar kuwaasi oo looga hadlayay sidii ama kulankaasi oo looga hadlayay sidii xal waara ee loogu heli lahaa daadadka magaalada qardho kusoo ragmada oo soo laalaabta mas-uuliyiintii ama mas-uuliyiinta xalay magaalada qardho gaaray waxaa ka mid ah wasiirka qorsheynta dowladda puntland maxamed siciid faroole wasiir wasiir caarsha sayid wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax juxa iyo mas-uuliyiin kale wasiiradii xalay kulanka ka hadlay ayaana dhammaantood waxa ay xoogka ay saareen sidii xal loogu heli lahaa fatahaadaha magaalada qardho ee soo noqnoqda waxaana khudbad dhinacyo badan daawanaysa kulanka ka jeediyey wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax juxa
salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar koowaad waxaan tacsida iyo dareenka daadadka baan idinla qaybsanaya wasiiradii hore waa ka xunnahay allahu naxariisanay ee qofkii ku dhintay iyo hantida dhuntay labadaba waa wax dhacaya qardho iyo biyuhu marna waa yar yihiin marna dadkay qaadaan aniga qardho waa meeshaan ka bilaabay nolosha laflow dhagaxa ah haslar baan ka noqday marki koowaad anigoo yar baana baadiyaha biyaha qaadi jiray oo gabdhaha reeqadhoodka ah oo xaragoonaya inay biyuhu ku daataan baan u qaadi jiray oo biyuhu markaasba mawduuc bay ahaayeen jira waana meesha eh, buuggayga qabyo quursi novelka ahi boggiisa koowaad ee kalamaan magaalada qardho meeshuu ka bilowday weeye marka magaalada qardho horta anigoo xiriirka gaarka baan la leeyahay Eh, waxaa abaal ugu le maqaaxidii garagoos oo labayrdoodka ahayd oo aan saxanka baastada kala goyn jiray markay maalintu igu xumaato inkastoo dhowr jeer aan gudo saxanka baastada ahay moge ow yahay marka qardho eh, saasay aniga ii tahay En, sidii cashe sheegayay en, sanad ka hor maantoo kale ay ahayd markii doorashadu ka dhacday meeshaan oo reer qardhood ay doorteen markii ugu horreysay konton iyo saddex sano ee, kadib kula deegaan oo ay iyagu leeyihiin oo codkooda kula soo baxeen hambalyaan leedaha maanta masiiba haba jirto laakiin waxaad haysataan dowlad aad codkeeda ku doorateen oo deegaan oo hawsha aan oo kale ay tahay hawsha u doorateen marka taladu gacantiinay ku jirtaa taas waa muhim inaad ogaataan konton iyo saddex sano ka hor tartankii ugu dambeeyey oo doorashadaas uu ku soo baxay ee, ee, golaha deegaanku tii ku xigtay ee ay ku tartamayeen xirsi magan ciise allaha u naxariistee iyo ee, ninka la yidhaahdo ee, xirsi magan xirsi magan iyo nin cumar lulaaye iyo looga adkaaday cabdi gaajo ay ku tartamayeen haddaad magaalada qarraba socotaan dhinaceeda koonfurta haddaad eegteen biyo xireenka ceelmuur la yidhaahdo oo magaalada ceelmur Ee, biyo xireenkaas wuxuu ahaa meeshuu isku dayay xirsi magan inuu kaga qayb galo tartankii siduu qardho u waraabiyo oo markaa biyuhu ishuu kale ahaayeen marka arrinta biyuhu waa konton iyo saddex sano ka hor xirsi magan wuxuu ku tartamayay waan idin waraabinayaa doorta ma aydaan dooran haddeer oo laba kun iyo labaatan iyo labaana biyihii waa ina qaadayaan marka qardho iyo biyuhu waxay u baahan yihiin horta dib inay isugu noqdaan waxaan aanu idin leeyahay waxaan aanu idin leeyahay talada caawa waxaan ka hadlaynaa eh, waxaan taladayna gacanteena ku jirto haddii garacad oo magaalo yar oo magaalo xeebeedi ay dekad samaysatay anu waxaan leeyahay reer qardhood biyaha waa iska xiri karaan laakiin talada gacantiina inay kusoo qabsato weeye anugu marka waxaan ka digayaa inay noqoto wax mar walbaba marka daad soo dhaco aan dib isugu noqono oo gacmaha taagno oo biyaa ila tegay biyaan lahay waa haraadanahay aan ku mashquulo xalka inaga rabaa inuu ina kala yimaado marka dowladdu waxay hadda eh, diyaar kala tahay oo gurmadkaha degdegkaana wasiirka idiin sheegay waxaa qorshaha ah oo rasmiga ah oo jira iyo si loogu hortegi lahaana ee wasiirkaa sheegay laakiin uu taa waxaan ku darayaa qardho qorshaheedii baa maqan biyo sacaabadaadaa looga dhergaa idinkaan laydinka rabaa inaad sida een, eh, reer garaacad iyo reer mudug intaad dib isugu noqotaan aad ka bilowdaan oo idinku aad xalka keentaan arrintaasi waa mas-uuliyad weyn marakanna idinkaad doortay dowladdiinnii markii hore hadday cid kale ahayd taladu gacantiinay ku jirtaa maanta maaha gobollada kale taa ma qabaan marka horta dib isugu noqda jeebkiin iyo hantidiin iyo maskaxdiinna keena wax ka weyn inaad biyaha iska xirtaan baana qarar laga sugayaa wax ka weyn baa laga sugayaa marka arrinta xalka waara oo in laynu eh, noloshaana ay noqoto xal waare laga gaaro oo biyaha la iska xiro oo ay ka mid tahay meelihii biyo xireenka ahay oo kubo oo la degay oo biyihii meelay maraan ay laayihiin oo hadda la rabo in guryihii la dumiyo oo laga yaabo qaarkiin inay taleem gurigayaa layga duminaya oo loo baahayay inaad ogolaataan Een, arrintaasi waa mas-uuliyad maaragtay kulligeen ina saaran marka xalka waara oo biyaha aan iska xirayno wuxuu la mid yahay xalka waara ee dowladnimadeenna dowladnimadeenna xal waaran u baahan marka anu halkaasaan gelayaa caawa inkastoo aan ka hadlayno eh, eh, gurmadka geediga gurmadka degdega aan ka hadlayno
codkaasina waxauu ahaa wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax juca juxa Ee, dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xalay cashe sharaf saguudina hoygiisa waxa uu ugu sameeyey safiirka dalka qatar ee soomaaliya cabdinaasir cadaale ayaa warkan dheereynaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa xalay kulan sagootin ah waxa uu u sameeyey safiirka dowladda qatar ee soomaaliya xamse waa xasan xamse bin hashime ra-iisul wasaaraha ayaa u mahadceliyey safiirka waxaana sidoo kale uga mahadceliyey howlihii uu ka qabtay soomaaliya iyo sidoo kale intii uu danjiro ahay iyo sidoo kale wadashaqayntii ula lahay dowladda federaalka soomaaliya waxaana uu sheegay in xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo qatar uu yahay mid soo jireen ah islamarkaana ay xukuumaddiisu ka go-an tahay ina ay xoogiiso iskaashiga u dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo sidoo kale dowladda qatar safiirka oo dhowaan isbedel waa safiirka oo dhowaan bedeli doona safiirka cusub ee qatar ay soo magacowday ee soomaaliya ayaa waxa uu ra-iisul wasaare xamse uga mahadceliyey qaabka ayaa dowladiis amase wadashaqayntii ula lahay dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale safiirka ayaa waxaa goobta lagu guddoonsiiyey hadiyadaha ay ugu talagalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya safiirka oo dhankiisa hadlay ayaa waxa uu ka mahad celiyey kulankan suguntinta ah ee uu sameeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare waxaana uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay sidoo kalena uu aada ugu faraxsan yahay qaabkii ay usoo wada shaqeeyeen dowladda soomaaliya iyo sidoo kale howlihii uu ka qabtay soomaaliya
cabdinaasir dhinaca kalena madaxweynaha dowlad deegaanka soomaaliya mustafa cagjar ayaa ka hadlay israsaasayntii ay ku dhimatay xildhibaanad ka mid ahayd dowlad deegaanka soomaalida etoobiya madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafe maxamed cumar cagjar ayaa ka hadlay israsaasayntii ka dhacday karoonka diyaaradaha magaalada jigjiga oo ay ku geeriyootay xildhibaan jaweeriya subixiis madaxweynaha ayaa qoraal uu soo saaray uga dacsiyadeeyey eheladeeda iyo asxaabteeda geerida xildhibaaneed jaweeriya isagoo uu sidoo kale xaqiijiyay in gacanta lagu hayo askarigii dilka geystay islamarkaana la marin doono ciqaabta uu mudaysto sidoo kale madaxweynaha ayaa intaasi ku daray hadalkiisa in la sameeyey guddi ee qabanqaabiya aaska marxuumadda mustafa cagjar ayaa sheegay in hay-adaha amnigu ay gacanta ay ku hayaan baarista dhacdadan oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen saddex ruux oo kale dhinaca kalena haddii aynu eegno dadka ku nool degmada balambale ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay dalbadeen in soolaro loo saaro ceelbiyood halkaasi ku yaala sida warkan uu halkaasi nooga soo diray cabdisayid maxamuud
jaamac maxamuud diin iyo xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka galmudug ayaa waxa ay booqdeen deegaanka ceelnuur oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada banambale gobolkani galgaduud deegaankan oo ku yaala ceelbiyood ayaa waxay dadka deegaanka codsadeen in ceelka loo saaro soolar oo baahi weyn u qabaan bulshada deegaankan baahida ceelku waxaa weeye ceelkan toban san uu qodan yahay tobankaas sano haayadu ma dayactirin cid shaqsigu ma dayactirin hadda ka hor wax noo yimid oo mas-uuliin oo naga waraysatay ma jirin waa ceel keligiisa motoorku waa mid bamka hoose waa mid intaas weeye waxa hadda lagu isticmaalay wax u yimid ma jiraan ummad fara badan baa ku nool booyadaa cabba geelal baa cabba aryaa cabba ilaa saddex kun oo qoys baa ku soo aroodha oo baadiyaha ka timaadda waxaa cabba hameenkii iyo maalintii afar iyo labaatanka saac ugu yaraan labaatan iyo dhowr boodood ceelka intaasu ay ku nooshahay laba iyo tobankaasana lama dayactirin waxaan haayadaha ka codsanaynaa ama dowladda federaalka ka codsanaynaa ama midda galmudug ka codsanaynaa ama xildhibaanada noo yimid oo baahida naga waraystay ka codsanayaa arrintaa in nala ka soo gaaro oo intii horeba haddii uunu ilaahay naga badbaadiyey hadda wakhtigii ugu dambeeyey baan maraynaa oo bir weeye hadba markii la kiciyo boston baa dilaacaya waa bir laba iyo toban sano jirtay sida ay u sheegeen xildhibaanada iyo odagay gacanku haya ahaa iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada in ceelkaas balamballe ee balceel nuur la yidhaahdo laba iyo toban sano uusan helin wax dayactir ah motoorku waa kii markii la qoday la dhigay bamkuna kii markii la qoday la geshay weeye haantuna waa tii markii la qoday la dhisay weeye waxaan codsanaynaa annagoo ah odayaasha golaha deegaanka oo kabayna xildhibaannada iyo gacankuhayaha xoojinayna waxaan codsanaynaa ceelkaas ceelnuur la yidhaahdo in wax laga qabto in dawladdu wax ka qabato heer federaal heer maamul goboleed xildhibaanno gacan dadweyne maahana gacan qaran weli ma gaarin waxaan codsanaynaa in si degdega wax nolol kugu qabto oonka iyo dhibaatada waa kaliil waa laysu soo guuray keligiisa aaggiisa daruura ka da'een saddex kun oo qoys baa isugu timid korkiisa asagiina waa kaas haddaan ka dhawaaqayno waxaan codsanaynaa deeqbixiyayaasha caalamiga ah maamul goboleedka heristada galmudug dowladda federaalka ah kulli waxaan ka codsanaynaa haddaan nahay golaha guurtida degmada balanballe inay ceelkaas si degdega wax uga qabtaan gudoomiye ku-xigeenka degmada bananbale jaamac maxamuud diine iyo xildhibaanada ayaa ugu baaqay dowlad goboleedka galmudug iyo hay-adaha ku shaqada leh in ceelkan si degdeg ah lagu hirgeliyo adeegyada uu baahida weyn u qabo saad aragtaan ceelkan wuu fadhiyaa waxaana ku xiran xaqle aad u fara badan ilaa iyo saddex kun iyo dadka badan baa ku xiran oo hadday leeyihiin xoolo dad iyo booyado laga dhaamiyo dhammaantoodna shaqadooda waa istaagtay oo waad aragtaanoo ceelkii ay isticmaalayeenoo motoorka ahaa motoorka waa fadhiyaa ma shaqaynahayo waxay u baahan yihiin ma haystaan soolar ma haystaan bedel kale waxa weeyaan ilaahay mooyaane wax kaloo u maqan maanta ma lahan marka waxaan leenahay deegaankan waa in la fiiriyo ceelkaanu marka maadaama uu ahaa ceel labiyo toban sano dadka dilaa kumeya deegaanka oo isxilqaamay ay gacanta ku hayeen oo shiiha dilaa kumeya shaksiyana oo shacab ahaan ay gacanta ugu hayeen waxaan codsanaynaa annagu haddaan maanta booqasho ku nimid xilli fara badan oo fara badan cabashadiisu ay nagu soo dhacaysay in si deg deg ah oo haddii ilaahay ku idmahayo amar jinsiya looga soo jawaabo ceelkan baahidiisa hay-adaha haddii ilaahay ku idmahay wooshka oo ka shaqeeya haddii ilaahay ku meeyo howlahan ceelasha iyo biyaha inay deegaankan il gaara ku fiiriyaan ceelnuur cabasho badan ay odayaashu ka soo cabanayeen ama bulshadu ka cabanayeen qayladhaan kas timid xilligoo kululaa abaartoo dheeraatay iyo dadkoo aad maaragtay saxmadiisii biyo baahida biyaha loo qabaa ee aada u badnayd ceelkuna oo ahaa ceel toban sano aan wax dayactirana helin soolar helin wax kaloo gargaaroo kalena aan helin intaasna dad shacaba ay la rafanayeen oo iyagu maaragta awoodda ay saarahayeen waxaannu hay-adaha samafalka ka codsanaynaa iyo cid kastoo wax ka qaban karta bulshadaana waxay u baahan tahay gargaar ilaahay baa wax gargaara laakiin waxay u baahan yihiin in wax lagala qabto sida soolarka dayactirka waxaanu arkaynay haantii haanta oo dildilacsan waa noo muuqatay sakadihii oo baaba'ay oo xooluhu se qoobka ugu dhufanayeen oo xooluhu qoobka ugu garaacayeen ayagana baaba'a motoorku waa keligii marna waa kacaa marna waa damaa wax dayactira male motoor kale ma laha marka waxaanu codsan lahayn codsanaynaa ka xildhibaana ahaan hay-adaha iyo wasaaradaha galmudugba inay u istaagaan dadkaan sida uga caawin lahaayeen cabdisayid maxamuud cabdisayid jokar raadyahay tv-ga dalsan baranballe
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan ee muqdisho markaana wararka dibadda booliiska nigeria ayaa baadigoobaya aabe fal naxdin leh ku sameeyey wiil uu dhalay ciidamada ammaanka nigeria iyo kooxaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa raadinaya aabe si bareer ah gacanta uga jebiyey cunuggiisa oo laba bilood jir ah sababta ayaana lagu sheegay in aabbuhu uu dhibsaday ooyinta ilmaha yar ninkan oo magaciisa lagu sheegay confidensi amatoobi kana soo jeeda gobolka imo ee koonfurta nigeria ayaa baxsaday kadib markii uu falkaasi uu keystay si kastaba ahaatee hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqay maamulka gobolka imo iyo booliiska inay soo qabtaan amatoobi oo ah aabbaha dhalay wiilkiisa yar tan iyo markii uu falkan dhacay ma jirto cid wax war ah ka heshay aabbaha dhalay cunuga yar oo ka cararay hooygiisa kadib markii uu ogaaday baaxadda dembiga ama lagu eedeeyey inuu geystay guudahaana dhegeystayaal halkii subax waa saaka kala socoteen raadiha dalsan muqdisho wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel